cool.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com hor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah afarta bisha agost sanadka ka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo si bilaash ah wax ku bara in ka badan boqol caruur oo ku sugan magaalada boosaaso runaantii marka hore waxaan ku bilaabay guri aan degnaa aniga qol aan aniga lahaa baan ku bilaabay dabadeed qolkii wuu buuxsamay dabadeedna waxaan bilaabay qolka banaankiisa albaabkiisa hore inaan wax ku dhig sidaa la ajira weli baahiyuhu way taagan yihiin dadku maalin walba marka ay maqlaan famil famil bay isu gaarsiinayaan famil famil bay isu gaarsiinayaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahinta dhallinyarada timajarista casriga ah kaga shaqaysta dalka jabuuti kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idiin aqriyo anigoo cabdulqaadir samakaab ah madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee maraykanka samantha power ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas-uuliyiinta ethoobiya iyadoo maraykanka ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay si cad u ogolaato in gargaar bini-aadinimo la gaarsiiyo gobolka tigre power ayaa talaadadii la kulantay qaxootiga tigre ee ka baxsaday qaxootiga u baxsaday suudan ee gobolka tigre ka tegey waxayna ku celisay mowqifka maraykanka qaramada midoobey iyo dalalka kale kaasoo ah in aakhirka la caawiyo dadka ku nool gobolka waqooyi ee tigre islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada badan ka socday halkaasi samanta ayaa barteeda twitter-ka ku qortay in maraykanka uu dhammaan dhinacyada ku riixayo inay gaaraan xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyadoo la rajeynayo in dadka qaxootiga ah ee suudan ay kula kulan ay dib ugu laabtaan guryahooda waxay tiri waa in lasoo afjaraa colaada keentay tacadiyo xanuun badan oo ka dhan ah dadka rayidka taasoo saamaysay malaayiin dad ah dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in boqol sagaal iyo afartan milyan oo dollar oo gargaar dheeraad ah ugu deeqday gobolka tigre dagaalka waqooyiga ethoobiya ayaa soo bilowday bishii nofembar ee sanadkii hore kadib markii khilaaf xoog leh uu soo kala dhex galay ururka t p l f oo ka arriminaya gobolka tigre iyo dowladda federaalk ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed kooxda isku magacowday khilaafada islaamka ee daacish ayaa u muuqata mid isku dayeysa inay dib u soo dhisayso ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaraha ee bariga syriya iyagoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriibay xeryaha barakacayaasha ee ku yaala waqooyi galbeed ee syriya arrinkan ayaa imaanaya iyadoo in ka badan laba sano laga joogo markii la burburiyey kooxdaasi muujinta arrinkan oo lagu saleeyey sirdoonka maraykanka ayaa qayb ka ah warbixin uu talaadadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca maraykanka u qaabilsan howlgallada maraykanka iyo xulufadiisa ay ka wadaan dalalka siiriya iyo ciraaq inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xooga dimuqraadiga siiriya ee maraykanka uu taageero ayaa haddana kooxda daacish waxa ay saameyn ballaaran ku leeyihiin kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaq oo ay uga faa'iidaysanayaan inay ku bartilmaameedsadaan dadka u nugul inay ciidameeyaan iyadoo la tixraacayo qiimeynta sirdoonka difaaca ee maraykanka ayaa warbixinta lagu sheegay in daacish ay muhiimadda koowaad siinayaan in wiilasha ka tahriibay xeryaha barakacayaasha ay ku tababar tababaraan deegaanada ku yaala saxaaraha siiriya iyagoo ka faa'iideysanaya duruufaha barakacayaasha saraakiisha militariga ee maraykanka ayaa kasii digay in kaamka howl alhool uu ahaa meel kooxda isis ay ciidanka ka qortaan islamarkaana ay dadka ku xagjireeyaan si kooxda argagixisada ay dib ugu soo nooleyso awoodeeda dhegeystayaal warkii dunida ee idaacadeena duhurnimona waa naga intaas duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana boosaaso magaalada aanraahde markana carmo degmada carmo ee gobolka bari wiil dhalinyaro ah ayaa si iskiisa u go-aansaday inuu caruurta danyarta ah si bilaash ah wax ku baro isagoo bara sida wax loo aqriyo loona qoro macalin cabdulaahi cusmaan cabdalla ayaa gurigiisa iyo bannaanka gurigiisaba wax ku bara in ka badan boqol iyo konton caruur ah shaqadan cajiibka ee cusmaan wado ayuu uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
waxaan arkay dadkiiba boqolkiiba afartan iyo toddoba inays wax baran afartan iyo toddoba celcelis ahaan waxaa la yidhaha boqolkiiba afartan iyo toddoba dadka waxan bartaan waayo waxay for the socof ay wax u baran waayeen waxa weeye waa lacag la-aan haysa duruuf haysa danyarnimo dee dadku waxaa ma haystaan agoomo dad soo barakacay oo barigaa fog ka yimid sidaa la ajligeeda waxaa i gorowsaday xuruufta aan aqaano iyo maadooyinka aan aqaano inta karaankayga inaan baro marko si bilaasha runaantii marka hore waxaan ku bilaabay guri aan degnaa aniga qol aan aniga lahaa baan ku bilaabay dabadeed qolkii wuu buuxsamay dabadeedna waxaan bilaabay qolka banaankiisa albaabkiisa hore inaan wax ku dhigo sidaa la ajdeeda weli baahiyuhu way taagan yihiin dadku maalin walba marka ay maqlaan famil famil bay isu gaarsiinayaan famil famil bay isu gaarsiinayaan waxbarashada bilaashka ma ciyaala geysatid haddii ay waxbarashadii marka hore lacag la-aanta ahayd oo aad kari weysay hadda bilaash baa jira doono run ahaantii maalin aan la imaan xataa jimcaha iyo khamiis dad baa yimaada inaan been ku sheegin oo macnaha waxbarasho maahane iska yimaada meesha oo in wax la qoro rajeynaya tirada ee dadka aad waxbartid ee danta yar iyo agoonta ee sida bilaashka ah ee macalin cismaan aad ku badho waa imisa maxayse isugu jiraan run ahaantii dadku yar yar iyo waaweynba waa leeyihin waxbarashada qaar ka daahay qaar awoodi waayey kuwa kasoo yimid baadiyaha yimid kuwa danyara oo dadkan koonfur nooga yimid ah oo waxbarasho raadinaya boqol iyo toddobaatan qof way gaarayaan boqol iyo toddobaatan qof way gaarayaan dad waaweyn iyo yararba isugu jira mideeda kale mana awoodaan in ay waxbartaan dadkaas intaasoo dhalinyaro ah marka sidee wax u bartaa ma keligaaba mise dhalinyaro kale ayaa kuga caawisa waa laga caawiyaa arday aniga aan wax soo baray oo hadda aan u tababarayo macalimiin baa jira waa kanaa ka mid a ardayda tan baa ka mid a waana macalimiin waana helber marna xiisaday qaataan anay iga qaataan marna wixii aan baray bay sii gudbiyaan waayahay waxaad kaloo iga wartaa banaanka ayaa dhalinyarada wax ku bartaa dadkaa mara gaadiidkaa mara bal macalin cabir wax kastaa ka imaan kara in tiro dhalinyaro a banaankaa geyso aad wax ku barto sidee kula tahay waxay ila tahay dani waseto baa layidhi dani waseto oo dani waseto macnaheed waxaan ula jeedaa dadku hadday igu bateen iga taga waa dhihi waayo meel aan geeyo ma hayo guriga anaa qol ka degan qolna barayfad wey qolkii wuu buuxsamay dabadeedna bannaankana ardayda wax ku siiye ma awoodo waayo waxbarashadu waxay awood u leedahay inaad tidhaahdid war halaga caawiy waxbarashada waa awoodi waaye oo arday iga tan badan baa jira waxaan u arkaa in ay tahay galaas ardayga ku habboon haddaan waayey dee geedka inaan wax ku baro bannaanka inaan wax ku baro wax ilaa way la noqotay hase yeeshee wax fiican maaha in laga caawiyo waan waa awoodi lahaa ama macnaha in laga soo bortogel waa jeclaan lahaa wax fiican maaha waayo ardayga dariiqa wax laguma bari karo waxbuu milicsanayaa wax buu arkayaa laakiin arday galaas hadduu ku jiro oo bay-o waxbarasho loogu talagala ay helaan si fiican bay u baran lahaayeen ma haysano bay aan wax ku barano waa sababta aan wax ugu baranayna banaanka waayo dadkii soo xagaabaxay xataa way joogaan dad kale oo soo barakacay way joogaan dadkii waxbarasho lacag la-aana markay maqleen rulahaantii kullii iskuolkan bay soo wajaheen waanu jeclaan lahayn in aanu helno meel aanu u madax banaan nahay guri ama balays aanu leenahay mideeda kale xirfadaanu jeclaan lahay inaan bilaabno dharkarinta cunto karinta harqaanka korontadu dad dadku waxay u baahan yihiin maantay nulaanta waxaa weeyaan waxbarasho sidaa la ajligeeda ma awoodno dee haddaan awoodi weyno inaan galaasyo u kareenno waynala noqoto inaan deerkaa weyn u dhigno kuraas iyo miisas xataa kuraas iyo miisaska ma haysano oo dhagxuun iyo daasidan ku fadhiisa waaya waa arrin aada u wanaagsan waa kaaga mahad celinaynaa wax rabaa oo kale waa inaan ku weydiiyo macalin dadku markay imaanayaan waxay sheegtay dadku waxbarashadii ka daahay dad reer guuraha oo magaalada yimi dad boosaaso ee kasoo xagaabaxay oo halkan qabawah yimi bal intaas markay meesha yimaadaan oo kale wax kharashaadoo marka ugu horeysa laga qaada miyaa jira ardayga runaanti waxaan dhahnaa diiwaangelin baa lagaa rabaa diiwaangelin baa lagaa rabaa diiwaangelinta hadba wuxuu karo baa marka hore diiwaangelinta maxay tahay diiwaangelin saddex dooraa laga qaadaa diiwaangelin combyuterka jirto oo combyuterka oo lagu dhigto magaalada labaatan doolar shan doolaroo diiwaangelinaanu ka qadnaa waa combyuterka oo koronto u baahan oo macalin u baahan hase yeeshee magaalada combyuter bermont waxaa la qadaa shan iyo toban doolar diiwaangelinta waxaanu ka qaadnaa shan doolar combyuterka luuqadahana waxaanu ka qaadnaa saddex doolar si aan macalimiinta ugu dabirno macalimiinta ardayga marka hore fadhiisinba kuwa aan fadhiisin laga qaadan waa jira oo ma oon ardayga wax monobresta yidhaahdaa aanu aanu udhignaa insha allah laakiin ardayga diiwaangelin waa laga qaadaa sidee dadka deegaanka u arkaan marka arrintan aad banaanka dadka wax ku bartid magaalada carmo run ahaantii kilibkii banaankii barihii banaanka barbaarta wax ku barayay oo bilaash ugu dhigay baa la yidhahdaa waa wax ii diiwaan gashan wey waayo banaankaasi dadku qaar waxay u arkaan banaanka muxuu wax ugu baranaya dadna de dadku aqoonta le way dareemayaan macnaa inaan abiilata u waayey oo tabar u waayey oo ku ma fahantay waxay u arkaan dadku carab faa'iidaysi u arkaan inaa waxay faa'iidaysanayaan bay u arkaan dadku macalin hor istaago waxbaro unbay rabaan maahane environmentiga ma eegayaan ama the place ma eegayaan meesha ma fiirinayaan wasaaradda waxbarashada weli ma la kaashatay in lagaa gacan siiyo sidii loo heli lahaa goob halkan ka weyn oo dhallinyarada wax lagu baro wasaaradda kalacsana waxbarashada run ahaantii maya kama codsan laakiin haddaba haddaba waan ka codsanaya waayo waxbarashada way iga awood badatay karaan uma hayo laakiin cilmiga waan haynaa laakiin goobtii iyo facilitairtii iyo yani iyo ma hayno qarashaadkii aan ku dabirin inay naga dabirto wasaaradda waxbarashada waanu jeclaanahan
kaasi waxa uu ahaa cusmaan oo macalin cusmaan oo ugu waramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kamero wixii kusoo maray waxaa si wada jira uga luqeynaya cabdi ciise cajuun iyo nimcadareen
kugu daday milkiya sharaf maraba xuma meella kumarido dulaaxiya galol murata maraba xuma meella kumarido dulaaxiya galol murata adaa ugu mudan marley dumar mawlaa kugu daday milkiya sharaf maraba xuma meella kumarido dulaaxiya galol murata maraba xuma meella kumarido ulaaxiya galol murata xidhiidh midha dhalayo iyo maalgali duqana mulkidee hamaanicin rabaa miirkayga kugu marayo inaan maqla raadsi magaca rabaa miirkayga kugu marayo inaan maqla raadsi magaca xidhiidh midha dhalayo maalgali duqana mulkidee hamaanicin rabaa miirkayga kugu marayo inaan maqlo raadsi magaca rabaa miirkayga kugu marayo inaan maqlo raadsi magaca
mabsuuda intaan ku milicsaday markaad maqan tahay ma miir qabo miisaanka noloshaad mikeedan taho mas-uul wacan baad mudana tahay miisaanka noloshaad mikeedan taho mas-uul wacan baad mudana tahay mabsuuda intaan ku milicsaday markaad maqan tahay ma miir qabo miisaanka noloshaad mikeedan taho mas-uul wacan baad mudana tahay miisaanka noloshaad mikeedan taho mas-uul wacan baad mudana tahay
murugoti haddaad murugoti maalma badnaa ku martiday labtii ku martiday maceeda noqo hadaarin sida malabka hoomuuso kamaydha wixii ku soo maray hadaarin sida malabka hoomuuso kamaydha wixii ku soo maray
murugatay haddaad murugooti maalma badnaa farxadeed mujada farxadeed ma ku dhahdo qalbiga murka badan intaasaan ku dhaafna heestaasi ay ku luqeeyaan cabdicajuun iyo nimcadareen markana jabuuti dhallinyarada ayaa ah kuwa ugu badan ee ku mashquula habeynta iyo qurxinta timaha waxaana casri walba soo baxa habab ay dhallinyarada timaha u jirtaan kadibna ay isaga daydaan xuseen maxamed idriis waxa uu ka mid yahay dhallinyarada caasimadda jabuuti uga shaqaysta timajarista casriga ah waxaana uu xirfadiisa uga waramay sagal siciid faarax
magacayga waxaa la yidhaha xuseen maxamed idriis waxaan galaa xaafadda gaarsiis waxaana ka shaqeeyaa kuwa fiir ku yaala eh, hotel daarusalaam agteeda wallaahi alxamdulilah nolosheena aad bay u fiican tahay waa dee ilaahay mahadii weeyaan
waxaad iga runtaa bal eh, shaqadan eh, koonfurtuurka ama istaalka adduunka oo dhan een, sida la wada ogyahay timaha jiritaankoodu waa wax waa wax heer sare ah oo lagu faano hadday noqoto ciyaartooy hadday noqoto dadka binucaanka oo dhan waa laiskugu faanaa tima jiridda inkastoo soomaalida mudani ka yara dhacsan tahay iga waran qaababka u jirtaan qaabo qurux badan baa idin yaalla een, dhallinyarada badanaa kay codsadaanaad u jirtaan iminka dhallinyartu inta ugu badan waxay ku badan yihiin xirimaadka la yidhahdo koog koogna waxaa la yidhahdaa xirimaadkan baa ka mid a xirimaad oo disha la diisanaya xirimaadadii hore oo kale ayaa la soo ceshay aa haa hoostana hoostana haa laba far iyo waxaasa laga saaraa iyo liiman iyo waxaasa waa lagu daraa dhallinyartu inta saasa u badiyay inta ugu badan iminka koog koogna iminka waa laga sii baxo waxaa la galaa iminka xirimaad xirimaad la yidhahdo faranji la yidhahdo far yar keliya laga saaro hoosta keliya haa far yar oo dushana la wada deysto ayaa u- afroogii oo kale haa ina freezay bay ka dhigaan oo jeel bay mariyaan se u duuduumaan timuhu haa
marka may kala qaalisan yihiin eh, mise ku kala jirtaan adigu qiimuhu waa isku wada mid weeyaan is laakiin ciyaalka yaryar ayaa ka duwan oo ka qaadnaa qiimo gaadhayso lacagta jabuuti faranka saddex boqol oo faran dadka waaweynna waxaan ka qaadnaa shan boqol oo faran ayaan ka qaadnaa haddii loo foodhaqayo oo loo meedhayo a- aroos iyo aduu- yacni xaflad iyo waxaas hadduu tegayo ayuu qiimuhu kusii ziyaadaa isagoo oo markaa timihii waad hagaajisaan waxaad wejigii waad maydhaan wejiga waan meedhnaa wax weliba waan u samaynaa u baahan yahay madaxa masaaj ma samaysaan
masaajka madax waan samaynaa qofkii naga dalbada ayaan u samaynaa qofkaasna lacagta dalabka qofka ku xidhan tahaa markaas lacagtu way beeraysaa hadduu qofku hayo weeyaan jeebkiisa hadduu og yahaynba ii samay ku odhanayda qof madaxiisa aad tataabatay oo u duduugtay oo yaa kaagama tegaya haa haa isagoo lacagta kuu kordhin kaama tegaya marka waxaa tiri isteeladoo kala duwan yihiin hadday kala duwan yihiin lacagta maxaa u kala duwan weydeen maadaama mid kastaba xilli dheeraada iyo uu kaa gelayo iyo waqti uu kaa geliyo iyo maskax waa run in kastoo beriigi khaas haleena berigiina khaaska adu waa shan boqol weeyaan dadku ma wada sino waxay isku wada jiraan dad oo noloshoosu noloshoodu hooseyso iyo nol- dad noloshoodu sareyso dad way jiraan ha lacag badan oo nasiyaba naga taga ba yidhahdo waxba baaqi hay celi waxbana hay celi kuwada ha laba kun shan kun i dhiibay toban kun ku dhiibay way jiraan ha qof iyo hanti weeyaan ee qiimaheena ugu sarreeya adu waa shan boqol weeyaan marka meedhitaani waxaas noqoto ayaan beerinaa lacagta wallaahi maasha allah anaguna waa nuuraynaa alla faani fiicnadiisa weeyaan bariiskeena ha reer masruuf kulli waan ka helaa maasha allah bro Een, waxaa jira niman hindiya ama ama dad kale oo ajnabi ah jabuuti oo kale oo iyaguna ka shaqeeya timahan sidinoo kale ah oo muraayado waaweyn iyo meelo quraxle samaysteen Eh, kuwaas mm, ma idinka qaataan keliyaga saamayn ma idinku leeyihiin mise waa gacanta muhiimaddu dadkaas waxaa ku badan dadka waaweyn dadkan xisaabaadka iyo waxaasa ku badan informa- iyo informatiga dadka maskaxdoodu buuqsan tahay kuwaasay tegaan yacni sidii massaaji iyo kan waa ajnabi weeyaan waddanku wuxuu yimid inuu ku shaqaysto maadaamay sidaa tahay ha maadaamay sidaa tahay qof doo- doona inuu ku nafiso oo mukeef u baahan qaqabo u baahan iyo nasasho iyo ha ha timajaro keliya maha wax kalea ku jira laakiin ciyaalka xaafadda idinka dhiimaadaan ciyaalka xaafadda kulli anagaa u sameyna anagii nagu- nagu badayo wallah Een, eh, ma hore u taqaanin adigu mise hadda shaqadan saddex sano aad igu tiri markaabaad bilowday mise hore u taqaanin an shaqada iminka waxaan biloobay muddo gaaraysan ku jiraa labada kun iyo tobankii baan biloobay demil diskii baan biloobay ilaa iminka demil venta baan ku jiraa labada kun iyo ku- ha alxamdulilah wallah aqoonsigayga iminka inkastay materiyaalka iyo waxaas nagu yar yihiin qalab dee muhiimad waa gacantii wa waa aqoontii waan haystaa alxamdulilah maasha allah wallah Een, xilliyada idinku dad badan ma ciidaha oo kale ma xilliyada wi- eh, khamiista oo kale jeediyada oo kale ma xil- xilligaas leedahay waa waxaa ugu badan dadka dadku waxay nagu badan yihiin waa khamiista iyo jimcaha ciidaha iyo maalimahay xa- xa- xafladuhu iyo madaragtay yani maalimaha la fadhiyo oo kale ayay nagu badan yihiin dadku aad nagu badan yihiin waxaa jira koonfuturada qaar buug bay leeyihiin qof baa ku ballansanaya berito mid baad qoraysaa saa dambe ma kii ku yimaadaad u jartaa mise ballan baad u samaysaan Eh, xirimaadka yani ba- ba- ballansanoo kale randefuuy oo kale ha okay okay way soo hadlaan nambarada waan leeyahay facebookaan iskala xidhiidhnaa Eh, xataa waan sawiraa dadka anigu sawir madaxiisa hadduu icajabiyo gar fiican leeyahay souvenir dhinac yani inaan waqti dambe dee sidaan oo yani lacaalla haddii dee wax igu soo baxaana oo yani meel kale la yidhaahdo dee aqoonsi maxaad leedahay maadaama dee shahaado dhug ha experience ah, maadaamay jabuuti ahaan jirin inaad shahaadada yani kuwa fir aad ku qaadatid Eh, qofkii dee khibrad ahaa meel weyn oo kale haddii layga yeedho inaan tuso inaan hore usoo shaqayn jiray ha xirimaadkii wixii hor dhan iyo foto igu dhex jira google fotogaan ku shubtaa iyo facebookayga Hmm? iminka bog bog baan doonay inaan u sameeyo oo baash baan doonay inaan u sameeyo oo footoyadan soo dhigo meesha oo sida meel walba adduunka looga arko gacantayda Ah. alxamdulilah wallahi maasha allah Ah, tayar baa taweyn lagu gaadhaa
kaasi waxa uu ahaa xuseen maxamed idriis oo ka mid a dhallinyarada timaha ku jira magaalada jabuuti wuxuu ugu warramayey sagal saciid faarax markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax bulu ayaa inoo haya
aan ku bilownay dhegaystayaal waxaa weli magaalada tokyo ee waddanka jabaan si xiise la oga socda ciyaaraha olombikada waxaana sanadkan ciyaarahan hareeyay caqabado oo ugu weyn yahay xanuunka covid sagaal iyo toban dalka jina ayaa ilaa iyo hadda ugu badan guusha biladaha dahabka iyadoo ciyaartooyda matalaysa shiinaha ay ku guulayseen soddon iyo laba biladood oo dahab ah waddanka maraykanka oo wacdaro ka dhigay ciyaaraha ay ka mid yihiin orodka ayaa ilaa iyo hadda isna ku guulaystay afar iyo labaatan biladood oo dahab ah halka jabaan oo martigelinaysa ciyaarahan iyaguna ku guulaysan sagaal iyo toban biladood dalalka austraeliya ingiriiska iyo ruushka ayaa iyaguna wacdaro ka dhigay ciyaarahan xulka difaacanaya koobka dahabka ah ee ciyaaraha olombikada ee brazil ayaa maalinta sabtida ah la ciyaari doona ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka kubadda cagta ee ciyaaraha olombikada waddanka sbain sbain ayaa hal iyo eber kusoo garaacda kooxda martida loo yahay ee jabaan maalintii talaadada aheyd iyadoo marcos alonso uu shabaqa ku hubsaday daqiiqadii boqol toban iyo shanaad goolka guusha shan iyo labaatan jirkan garabka uga ciyaara kooxda real madrid ayaa ka mid ah saddexda ciyaaryahan ee kooxda ka waaweyn afar iyo labaatan jirada ee loo ogolaada olombikada sanadkan xulka baraaziil ma aysan haysan weeraryahankooda neymar ee kooxda b s g kaas oo sabab u ahaa koobkii ciyaarihii olombikada ee magaalada rio de janeiro ee lagu qabtay sanadkii labada kun iyo toban iyo lixda kadib markii rigoore uu ka dhaliyey dalka jarmalka ay koobka ku guulaysatay brazil hase yeeshee brazil waxay awood u yeelatay inay rigoorayaal afar iyo hal ah uga soo adkaato waddanka mexico ciyaartii semifinalka ee hadee shalay waa markii saddexaad oo waddanka sbain ay imaanayaan ciyaaraha kama dambaysta ee olombikada iyagoo ku guulaystay ciyaarihii lagu qabtay dalkooda ee magaalada barcelona sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii halka waddanka kameruunna uu koobkan ka qaaday sbain ciyaarihii sydney ee labada kun baraziil oo bishii hore ku fashilantay koobka qaramada latin america ee kooba america kadib markii hal iyo eber ay ku dhifatay argentiin ayaa timid fainalka koobka olombikada markii shanaad waxaana xulka baraziil oo dhalinyaro u badan hogaaminaya soddon iyo siddeed jirka difaaca daniel alefes mexica ayaa jimcaha la ciyaari doonta waddanka jabaan ciyaarta kaalinta saddexaad ee koobka olombikada ugu dambayntiina dhegaystayaal kooxda inter milan ee waddanka talyaaniga ayaa diiday beeca weeraryahankooda rimaalo lukaku kadib markii kooxda chelsea ee usoo bandhigtay boqol milyan oo lacagta yuurowga ah sida ay ilwareedyo u sheegeen e s b n chelsea ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka raadinaysa weeraryahan inkasta oo ay ka niyad jabtay gorgortanka weeraryahanka kooxda brusia dortmond erlin halan sidoo kale chelsea ayaa ogaatay in kooxda tottenham aysan doonayn inay kala xaajoto weeraryahankooda harri kane taas oo yaraysay hankoodii helista weeraryahan ay ku qanacsan tahay wararku waxaa intaasi ku darayaan in lukaku uu ku qanacsan yahay joogista kooxdiisa inter milan hase yeeshee chelsea oo aan ka quusan beeciisa ayaa inter u soo bandhigtay heshiis uu qayb ka yahay difaacooda marcos alonso xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaas
aad ayuu umahadsan yahay faarax buluw oo inoo hayay wararkii cayaaraha markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta heestii hana loo garnoqo iyo codkii cumar dhuule garnoqo iyo codkii cumar dhuule ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo